bismi illaahi araxmaan iraxiim waa subaxnimo axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay kow iyo soddonka bisha juulaay sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka qodobada wararka rediyo muqdisho uu aroornimadan idin hayana waxaa ka mid ah guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa guddoomay gaari ambalas ah oo ay soo dhiibeen jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool waddamada britain iyo norway xaaladda deegaano ka tirsan gobolka bakool oo shalay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay howlgallo kula wareegeen ayaa saaka deggan iyadoo dhinac kalena maleeshiyaad ka tirsan shabaab ay isu soo dhiibeen ciidamada maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa degmada jowhar ka furay aqoon isweydaarsi ku saabsan arrimaha federaalka iyo nabadda ammaanka magaalada baydhabo ayaa soo hagaagay kadib markii ciidamadu kordhiyeen howlgallada ay ku xaqiijinayaan ammaanka magaaladaasi maxkamad ku taalla magaalada londonna waxa ay xukuntay wiil soomaaliyeed oo lagu helay dembi ah in uu ku biiri rabay kooxda daacish wararka dibaddana waxaa ka mid ah dibadbax ballaaran oo looga soo hor jeedo ciidamada shisheeye ayaa ka dhacay magaalada bujumbura ee caasimadda dalka burundi
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada fm-ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satelliteka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasina waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii warkayaga ugu doorka roonaa haatanna ku soo dhowaada isagii oo dhan guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa guddoomay gaari ambalas ah oo ay soo dhiibeen jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool waddamada britain iyo norway duqa muqdisho xuseen yuusuf jimcaali madaale ayaa jaaliyadda soo dhiibtay gaarigaasi ambalaaska ah uga mahad celiyey garashadooda wanaagsan isaga oo xusay in gaarigani ay baahi weyn u qabaan bulshada soomaaliyeed ee ku nool caasimadda dalka ee muqdisho
bismillahi alxamdulilah runtii galabta waa nooga farxad badan tahay galbihiinna soo maray maxaa yeelay dhallinyaro soomaaliyeed oo is-abaabushay ee ku nool waddamada u k iyo norway waxay garwaaqsadeen baahida dadkooda ay u qabaan baabuurka la yidhahdo ambalaasta maadaamaan ogsoonnahay dawladda hoose inay hayso saddex ambalaas taas ayaa waxaan la wadaagay safarkayga u k kadibna waxaan ka dhaadhacsiin baahidaas ay jirto si deg deg ayadoo u soo jawaabeen maantana waan iga ambalaaska aniga aan dhex fadhiyo iyadoo weliba ah ambalaas casri ah oo aan ahayn baabuur la kabkaba aan ahayn ay tallaajadeedu wadato oo wax walba ay wadato waan uga mahad celinayaa dhallinyarada idinkuna runtii dadkii ka qayb qaatay aad iyo aadan ugu mahad celinayaa sidaas lamida waxaan u mahad celinayaa galabta dadda halkan ka dhacday iyo mashruuca dalkaa ku dhisa hal doolar jawaabtay ka bixiyeen dadka meesha fadhiyey oo idinku baad arkaysan ayagana u mahad celinayaa nabadoon ibraahim cabdulle iyo guruubka hogaaminaayo iyo nin layidhaha mahad axmed togow wiil la yidhaahdo oo isagunaan ogsoonayn aad u dadaal badnaa ee xaggaan ku soo arkay iyo dhallinyaro fara badan hadda magacyadaan la soo koobi karin dhammaantood waan u mahad celinayaa waxaan rajaynayaa sanadka soo socdo ama bilaha soo socdo waddadan madiina ee isku xirto ciidana inay dhisaan qaybtooda ay ka qaataan
ugu dambayntii markii aad baaqi jeedisay imise ambalaas ayaa ku soo gaartay hadda shacabka ku nool magaalada muqdisho maxaa la gudboon ilaa iminka laba ambalaas ay soo gaartay beriga baaqa aan jeedi ilaa hadda ambalaas iskaashatada gaadiidka ayaa nagu deeqday ambalaaskii labaadna waa kanaa laakiin dadku wax badanay deeqeenoo waa dadka waddooyinka dhisay oo ku qarashka ku bixinaayey haddana waxaan rajaynaynaa inaa wax intaa ka badan ay shacabka soomaaliyeed ay garwaaqsadaan oo dadkooda
xaaladda deegaano ka tirsan gobolka bakool oo shalay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee howlgallo kula wareegeen ayaa saaka deggan iyadoo dhinaca kalena maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab ay isu soo dhiibeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed wariyaha iyaga inooga soo warrama gobolka bakool maxamed xasan cabdiraxmaan ayaa warbixinta warkan goordhawood inoo soo diray waxaa saaka degan deegaanadii shalay lagala wareegay maleeshaadka kooxda nabaddiidka ee al-shabaab iyadoo ciidamada xoogga dalkana howlgallo ballaaran ay ka wadaan deegaano hoostaga gobolka bakool dhinaca kale waxaa isu soo dhiibay gacanta maamulka gobolka bakool laba ka tirsan kooxda nabaddiidka ee al-shabaab iyadoo taasina sabab ay u tahay howlgallada ballaaran oo ay wadaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kadib markii maleeshaadkaasi ay waayeen meel ay gabaad ay kaga samaystaan howlgallada bara- ballaaran oo ay wadaan ciidamada xoogga dalka maamulka gobolka bakool ayaa sheegay in maleeshaadkaasi ay ku jiraan gacantooda iyagoo isu soo dhiibay ayna wadaan in ay soo bandhigaan ama ay usoo bandhigaan saxaafadda maandadan waxaa jira maalmihii u dambeeyey howlgallo ballaaran oo ka dhanna maleeshaadka al-shabaab oo ay bilaabeen ciidamada xoogga dalka iyo ciidanka daraawiishta ee maamul goboleedka koonfur galbeed kaasoo lagu xaqiijinayo waddooyinka soo gala gobolka bakool iyo in maleeshaadka kooxda nabaddiidka ee al-shabaab deegaanada ay kaga harsan yihiin gobolka bakool laga sifeeyo maadaama ay dhibaato bacam ay ku hayaan dadka reer guuraaga ah iyagoo dhac bareerana u geysta hoolahooda maxamed xasan cabdiraxmaan warbaahinta qaranka magaalada fudur
maamulka gobolka shabeellada dhexe ayaa degmada jowhar ka furay aqoon isweydaarsi ku saabsan arrimaha federaalka iyo nabadda sida uu ku soo warramayo waryahayaga abuukar maxamed bacadle
kulankan aqoon iswadaarsiga ah uu maanta ka furay maamulka gobolka shabeellaha dhexe degmada jowar ayaa waxaa soo qabanqaabiyey hay-adda beerku fadhigeedu yahay dalka jarmalka wuxuuna socon doonaa muddo lix cisho ah inta uu socdo waxaa lagu baran doonaa dowlad wanaagga iyo federalismka waxaana kasoo qayb galay aqoon-yahano ka kala socda jaamacadaha iyo dugsiyada ku yaal gobolka ugu horreyntii waxaa ka hadlay kulankani madax hay-adda beergo doctor cabdinuur oo sheegay inta uu socdo waxa lagu baran doono naarka waxaa lagu falanqayn doonaa wax la dhaho saddex shay saddexda shay oo seminaarkan looga falanqaynaya waxaa ka mid ah federaal nabadda iyo dib u heshiisiinta iyo dawladda hoose si ay u shaqaysan iyo sida ay inay aragtaan inay u shaqaysan
waxayna dhankooda ka hadlay gudoomiyaha degmada jowhar cabdulqaadir cabdulla buurfuule iyo la taliyaha gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe dhinaca sharciga cabdirasaaq cumar bood oo dhammaantoodba sheegay in ay si aada ugu faraxsan yihiin seminaarkan lagu baranayo federalismka maaliga oo dhan daata laga soo wada ururiyey ayaa waxaad ka gasheen ilaa afar boqoloo safxadood buug dhan inay johar ku lahaato baaldan taas waxaan leeyahay guul reer johar usoo hooyaday weyaan inagu laftirkeennaa training naloo siinayey qaabka in nalaga dhaadhiciyo ile ummaddu warku wuxuu usoo gudbi karaa marka ay madaxdu ka dhaadhacdo hanaanka iyo qaabka iyo situationka wax loo wada ay ogaadaan in badan ayaan ka doodaynay madaxaa joogay oo beergoof christopher ninay layidhaahdo ayaa joogay markaasuu daadihinayey wamaca daalik wax badan baan fahamnay galayaasha loo badiyey dadka ka socda hay-adaha waxbarashada sidii jaamacadaha jowhar ku yaalla iskoolaadka sare ee jowhar ku yaalla bulshada laftirkeeda qaybeeda kala duwan dumarka iyo degmada iyo gobolkaba waxaan ka wacday dadka ugu cilmi badnaa annagoo u dan gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha dhexe dhinaca federaalka iyo dib u heshiisiinta sheekh abuukar cali maqani ahna ku-samiyaha gudoomiya gobolka shabeellaha dhexe ayaa u hambaliyey hadda beerka ugu dambayntiina wuxuu ka codsaday dalka jarmalka ayaa ku ammaanay howlaha federalismka ay ka wada guud ahaan dalka soomaaliya gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe wuxuu uga dambayntii ka codsaday dalka jarmalka maadaama fadhigeedu yahay in ay ka gaarsiiso in ay dowladda jarmalka dib u soo celiso mashaariicii ay ka fulin jirto gobolka shabeellaha dhexe waxaan marka hore u mahadcelinayaa hay-adda bergof muddo laba sano ku dhowaada ayaa waxay howlo ku saabsan federaalisamka iyo dowladaha hoose iyo xalinta khilaafaadka ay ka waday guud ahaan waddanka soomaaliya gaar ahaanna gobolka shabeellaha dhexe runtii ammaan bay mudan yihiin wax la taaban karo ayay waddanka ka qabteen maadaama waddanka uu gelayo xaalad federaal ah marka waxay go'aansadeen inay barnaamijkaasi dadka ay ka wacyigeliyaan wixii macluumaadkooda ahna ay ku kordhiyaan dadka dhexdooda si ay u kala faa'idaystaan ay waxay qabatay in muddo ah laba sano ku dhowaada siminaaray qabanaysay si gaaraan ugu mahadcelinayaa hay-adda abubakar maxamed bacadle warbaahinta qaranka soomaaliyeed shabeellaha dhexe degmada jowhar
ammaanka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baa islamarkaana ah xarun kumeel gaara u ah maamulka koonfur galbeed ayaa soo hagaagay kadib markii ciidamadu ay kordhiyeen howlgallada joogtada ah oo ay ku xaqiijinayaan ammaanka guud ee magaaladaasi iyadoo magaaladaasina ammaankaasi dartiisa ay ku soo kordheen dhismayaal cusub iyo ganacsi hor leh oo ay halkaasi ka hirgelinayaan qurbajoogta soomaaliyeed ee kasoo jeeda deegaanadaasi sida uu ku soo warramayo waryahayaga siraaji sheekh isxaab
mawludu aada umahadsan tahay magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxay ka mid noqotay magaalooyinka ugu ammaanka wanaagsan ee gobolada koonfur galbeed soomaaliya ama waxaa la odhan karaa gobolada dalka soomaaliya kadib markii ciidanka booliska gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee loo tababaray ilaalinta degmooyinka gobolada koonfur galbeed soomaaliya iyo deegaanada kale hoos imaanaya ay bilaabeen howlgallo ayaa runtii waxaa isbedelay gebi ahaanba yaraaday duninkii qorshaysana iyo qaraxyadii iyo falalkii midiga ku ahaa ammaanka ee ka dhici jiray magaalada baydhabo islamarkaana ay caan ku ahayd magaalada ammaankaasi markii ay dadkii ku noolaa ammaankaasi ay bilaabeen inay ku naaloodaan waxaa dib u bilowday dibudhis aada u fara badan oo lagu sameynayo magaalada baydhabo kuwaasoo isugu jira dhismayaal dhaadheer oo bilici hor la siinaya magaalada baydhabo wadooyin la dayactirayo iyo guryaal aada u fara badnaa oo ku yaalay magaalada baydhabo oo dadkii lahaa run xaalado amni awgood uga barakacay dalalka oo hada dib ugu soo laabtay magaalada oo had yeertan dayactir lagu sameynayo magaalada xaafadeeda markaa dhex martid waxaad ku arkaysaa horumaro aada u fara badan iyo dhismayaal guryo aada u fara badan oo laga dhisayo xaafadahaasi waxaana aada yeertan dib ugu soo laabanaya dad aada u fara badan oo muddo ku siman dhowr iyo labaatan sano dalka ma gobolka ka maqanaa oo had yeertan mar ay ku qanceen nabada ka jirta magaalada baydhabo dib ugu soo laabtay waxaa magaalada magaalada had yeertan lagu dhisay guryaal aada u dhaadheer oo magaalada had yeertan ay caan ku noqonayso dhismayaashii hore ee magaalada bedelaya marka howlgalladaasi oo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa booliska gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maalmihii ugu dambeeyey ay wadeen ama bilihii ugu dambeeyeyba ay wadeen islamarkaana ay gacanta ugu dhigeen deegaano aada u fara badan oo muddo ay ka arriminayeen al-shabaab ayaa waxay qasabtay ama ay dhalisay in magaalada ay ka mid noqoto magaalooyinka ugu ammaanka wanaagsan ee gobolada dalka soomaaliya waxaana ay dhalisay sidoo kale howlgalladaasi ka soo baxay in magaalada dibudhis lagu sameeyo islamarkaana dad aada u fara badan oo muddo dhowr sano ah ka maqanaa dib ay usoo laabtaan
aad buu umahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa waryahayga inooga soo warramaa magaalada baydhabo iyo guud ahaan gobolka bay israaji sheekh isxaab maxkamad ku taalla magaalada london ee dalka britain-na waxa ay xukuntay wiil soomaaliyeed oo lagu helay dembi ah in uu ku biiri rabay kooxda daacish kadib markii maxkamadda la hor keenay caddaymo muujinaya arrimahaasi axmed cumar ayaa warbixinta warkaana inoo haya wiil soomaaliha oo magaciisa lagu sheegay cubayd xasan jaamac oo sagaal iyo toban jir ah ayaa maxkamad ku taalla magaalada london waxay ku xukuntay saddex sano iyo lix bilood oo xarag ah kadib markii lagu helay in uu ku biiri rabay kooxda daacish wiilkan ayaa lagu soo oogay dembiyo ay ka mid yihiin in uu qaradka jaamacad u isticmaali rabay in uu ku raaco diyaarad si uu ugu biiro kooxda daacish ee ka dagaalanta dalalka siiriya iyo iraaq cubayd xasan jaamac oo haysta dhalashada dalka fiinland ayaa booliiska britain waxay bishii februari ee sanadkii hore ay ka soo qabteen isagoo la socday diyaarad ku sii jeeday caasimadda dalka rumaniya ee ee bukrest booliiska britain ayaa sheegay in cubayd xasan jaamac uu ahaa arday cilmiga kombiyuutarka ka barta jaamacadda midlis university islamarkaana ay ku qabteen caddeemo badan oo muujinaya in uu qorsheynayay in uu ku biiro kooxda daacish guriga uu ku noolaa ardaygan oo ku yaala koonfurta magaalada london ayaa saraakiisha booliisku waxay sheegeen in ay ka heleen qoraallo muujinaya qaabka loo sameeyo bambooyinka qaraxyada filimo muujinaya kooxda daacish oo dad surka ka jartay qalab kale oo loo adeegsan karo in wax lagu dilo iyo maabka dalka turkiga waxaa kale oo la hor keenay maxkamadda alaabo uu sitay markii la qabanayay iyo qoraallo uu wiilkan uu qoray oo muujinaya liiska shaqe ee uu dooran karo marka uu ku biiri rabo kooxda daacish kuwaasi oo kale ah xarunta warbaahinta kalkaaliye isbitaal makaaniko waaxda farsamada qaraxyada macallimiinta madarasada iyo booliiska diinta iyo tababarada militariga
halka warkaa idinkala socotaana waa rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dibadbax ballaaran oo looga soo horjeedo ciidamada shisheeye ayaa ka dhacay magaalada burundi magaalada bujumbura ee caasimada dalka burundi xilli xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey ay meel mariyeen qaraar booliis caalami ah loogu dirayo waddanka burundi oo muddooyinkan ay ka jireen dilal iyo xasarado siyaasadeed ayaa shacabka ku dhaqan magaalada bujumbura ee caasimada burundi waxay isugu soo baxeen banaanbax ay uga soo horjeedaan ciidamada dalkooda la geynayo banaanbaxayaasha ayaa watay boorar ay ku qoran yihiin halkudhigyo ka dhan ah dowladda faransiiska oo soo gudbisay qaraar uu golaha ammaanku isku raacay kaasi oo dhigaya in dalkaasi la geeyo laba boqol iyo siddeed iyo labaatan askari oo booliis ah dowladda burundi ayaa horey uga hor timid in ciidan shisheeye la geeyo dalkeeda iyadoo ku andacotay inaysan jirin sabab ciidamo shisheeye loo geeyo halkaasi beesha caalamka ayaa ka walaacsan inuu dalkaasi dib ugu laabto dagaallo sokeeya oo ka dhacay toban sano ka hor kadib markii ay xiisado siyaasadeed kala qaybiyeen bulshada dalkaasi taasi oo ka dhalatay markii madaxweyne kuranaziza uu mar saddexaad sanadkii hore isu soo taagay doorashada madaxtinimada iyadoo dastuurka dalkaasi uu qorayo in madaxweynaha laba jeer ka badan uusan isu soo taagi karin xilka madaxweynaha dadka badan shan boqol oo ruux ayaa lagu dilay rabshado siyaasadeed oo dalkaasi ka dhacay ilaa bishii juun ee sanadkii hore warkii caalamka ah oo aad kala socoteen dhegaystayaal radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyana saaka intaa ayuu nagaga dhan yahay hase yeeshee ciddii u sheego warkan ama aan ka bogan waxa ay mar kale dib uga daalacan kartaa bogga internetka aynu ku leenahay uu ciwaankiisu yahay radio muqdisho dot net farsamadu waa cabdisalaam mukhtaar